assalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowo xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha xalqaddii hore waxaan kaga soo hadlay laba qodob oo ay tahay qofku inuu sameeyo si uu awood uugu yeesho in uu u maareeyo amaba wax uu uga beddelo aaminaadaha aan fayoobin ee uu leeyahay maantana waxaan ka hadli doonaa amaba sii wadi doonaa labadii qodob ee hadhsanaa ee la xidhiidhay qaabka uu qofku awood ugu yeelan karo in uu dhiso aaminaado fayow oo ka caawiya in uu horumar sameeyo kobciyana xidhiidhka uu naftiisa la leeyahay iyo dadka kaleba qodobka saddexaad ee aan rabo in aan ku soo kordhiyo labada qodob ee hore waxa weeyaan inuu qofku uu ogaado inuu isagu ka yahay naftiisa mas-uul sow noloshaada adaa mas-uulka ah adaa responsibleka ah isbeddelka noloshaada ku imanaya maaha midaad adigu gacantaada aad ku haysid mararka qaar waxaa laga yaabaa noloshaada inuu isbeddel weyni ku yimaado mararka qaar waxaa laga yaabaa isbeddelada qaar inayna aad u waaweyneyn amaba aanay aad kuu saamayn laakiin haddii isbeddelada noocaas ee noloshaada ku imaada aad ka dhigtid waxa noloshaada hagaya waxay kuu keenaysaa taasi in aad mar kaste amaba mar kastuu isbeddelimaado aad adigu dareentid inaad tahay qofka dulman amaba victimka marka dad badan baa waxaa jira mentaalitiga leh victim mentaalitiga ah yacni anigaa layga gardaran yahay anigaa lay dulmiyey noloshaas sidan ii gashay oo yacni xaaladaha nolosha soo maray amaba wakhtiyada qaarna nolosha soo maray ayaa iga dhigay qofkan maanta ahay marka mentaalitiga noocaasa ee ah isbeddelada noloshaadu inay noqdaan kuwa ku hagaya waxay kugu keenayaan inaad mar kaste adigu aad istiraahdid tallaabo ma qaadi kartid waayo isbeddelkani waa wax awooddaada ka baxsan maaha waxaad adigu ma garanaysayay xallin kartid ood mar kaste aduu daciifnimo dareentid dareentidna inaad tahay in isbeddelada noloshaada ku imanaya amaba xaaladahan noloshaada aad aad gelaysaa inay tahay mid aanad ka gudbi karin amaba waxba ka qaban karin isbeddelada nolosheenna ku imaada runtii qaarna awood baynu u leenahay inaynu wax ka qabanno qaarna qofku awood uma laha inuu wax ka qabto laakiin waxaa muhiima inaad ogaatid mar kasta waxaad awood u leedahay inaad dooratid waa maxay tallaabadaad qaadi kartaa hadday noqoto macal waxyaabaha qaar in isbeddelada qaar ay change amaba isbeddel weyn uu noloshaada ku yimi oo qaybo kala duwan oo amaba qaybaha kala duwan ee noloshaada uu aad u saameeyey waxaad ogaataa taa taas lafteedu in aad haddana stil aad awood u leedahay inaad tallaabo qaadid tallaabadaasi ha noqoto mid aanad arrinkaa jira boqolkiiba boqol aad ku xallin karinba oo waxaa laga yaabaa in arrinka amaba isbeddelkaa kugu yimid uu bilo wiigag amaba in ka badanba ay kugu qaadato inaad isbeddelka accept garaysid amaba aad ka gudubtid oo kale amaba aad isku daydid inaad xal la timaadid aad ku xalisid xaaladda aad ku jirtay laakiin waxaa rabaa inaad ka warqabtid amaba aad adigu naftaada weydiisid ma waxaan ahay dadka markay isbeddel ku dhacaan wiig dareema amaba dareema in ayna waxba samayn karin amaba tallaabo qaadi karin ee isbeddelada noloshu ay hagaan maanta haddii uu isbeddel ku yimaado awood badan uu lahaa ay meeshii ka baxayso mise waxaa tahay qofka og in isbeddeladani ayna ahayn wuxuu isagu maamuli karo amaba uu kontarooli karo uu eegu idhaahdo okey waa maxay tallaabada ugu habbooneen qaadi karo intuu marka hore naftiisa la tashado uu dareemadiisa iyo emotioniskan culus ee uu dareemayo uu maareeyo oo uu eego waa maxay aaminaadaha qaar aan fayoobin ee soo ifbaxay ee isbeddelkan la yimid waayo maxay nidhi isbeddello badan oo imaadaa qofka waxay dareensiiyaan inuu yahay daciif amaba very weak inuu yahay marka aaminaad baa laga yaabaa amaba aaminaado aan fayuubin in aad leedahay marka la eego dhinaca nolosha iyo isbeddelada kusoo biira marka markaad aragtid in change marba ku dhacaba adigii aad dareemaysid qof bilaa powera oon waxba qaban karayn oo ma garanaysaaye difficult emotionska aan kaba gudbi karinba oo culays badan dareemaya waxaad ogaataa markaa awood badan waxaad siisaa isbeddelada noloshu inay yacni noloshaada ay hagaan amaba ay isku dayaan inay noqdaan kolba waxa micna u sameeya amaba noloshaada qaabeeya markay isbeddelkaasi uu noloshaada kusoo biro so aaminaadaha aan fayoobayn ee wakhtiyada noocaas soo ifbaxa waxyaabaha uu qofku kaga gudbi karo amaba uu iskugu dayi karo in uu aaminaad fayow uu dhiso waxa weeyaan inuu isagu naftiisa amaba uu mentaalitigiisa in badan uu naftiisa u sheego in xaalad kastuu ku jiro tallaabo uu qaadi karo haba yaraataba ha noqoto macal wax aadba u yarba ha noqotoba qofku maybe maanta tallaabada keliyuu qaadi karo ee isbeddelka noloshiisa ku yimi inay tahay in uu isagu u naftiisa daryeelo oo maybe emotionskaa badanuu dareemayo amaba culayskaa maskaxeeduu dareemayo uu ka fikiro qaabku hoos ugu dhigi lahaa oo maybe ay noqoto inuu qof uu ku kalsoon yahay oo saaxiibkiya amaba qof uu faamligiisa ah oo uu jecel yahay oo uu ku kalsoon yahay inuu xaaladdu ku jiro kala hadlo maybe tallaabadu inay taa noqotaa laga yaaba mar kaste nolosha isbeddelka way nagu keentaa maaha inay noq- in tallaabada la qaadaya ama mar kastood maqashid anigoo le tallaabo weeyaan inaad qaadid inaad ka fikirtid maaha inaad problem solve garaysid ama inaad wax xalisid xalku waa qayb ka mida uun ah, ma garanaysaay isbeddelka qofku siduu u adjust garayn lahaa uu ula qabsan lahaa amaba uu uga gudbi lahaa laakiin qofku maaraynta uu naftiisa iyo inuu naftiisa ma garanaysaa inuu daryeelo in caafimaadka maskaxdiisa uu ka fikiro intuuna tallaabo qaadin oo waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka kobciya habfikirkiisa weliba dhinaca isbedelada nolosha marka loo eego oo waxa kor u qaada kalsoonidiisa waa waxa qofka u ogolaanaya in markuu qofkii uu yidhaahdo mar kaste waxaan awood u leeyahay inaan tallaabo qaado haba yaraato tallaabadaasi oo xaaladan isbedelkan i- igu timid maaha mid digtayd garaynaysa ama maaha mid sheegi karta noloshaydu siday sii noqon doonto mustaqbalka ama siday u sii socon karto qodobka u dambeeya ee aan ku soo gebagabaynaya waxa weeyaan inuu qofku mararka qaar daily lifekiisa markuu ku jiro inuu ka fikiro amaba uu u fiirsado qaabka uu isagu naftiisa uu ula hadlo waayo waxay nidhi aaminaadahaas badan ee aynu ka soo hadalnay ee aan fayoobaynay runtii waa qaabka aad naftaada ula hadashiduun wakhtiyada qaar markaad ku jirtid Ehm, in badanna waa nigii soo sheegay emotionska mashaacirta qofka iyo qaabka uu u fikirayaa iyo aaminaadahan aan ka sheekaynaya dhammaantood way isku wada xidhayin maaha waxay tahay inaad gooni gooni aad u kala eegto oo ay tahay kolba inaad wax inaad em, garanaysaa qayb ka mida baratid si aad awood ugu yeelatid in aaminaadaha aan fayoobeyn markay soo ifbaxaan inaad maarayn kartid awoodna ugu yeelatid inaad dhistid aaminaado fayow oo kuu horseedaya isbeddel fiican iyo horumar waxaad u baahan tahay in aad naftaada si fiican ula hadashid badanka dadku marka ay em, xaaladaha qaar ku jiraan si aan fiicnayn oo negatifa ay nafahooda ula hadlaan taasina waa dabeecadaha aan fayoobayn ee aan kaga soo hadlay ebisoodadii hore soo haddii aanad hore u dhegaysan waxaan kugula talin lahaa inaad dib ugu noqotid si aad wax uga baratid waa maxay dabeecadaha iyo dhaqamada aan fayoobeyn ee aynu leenahay iyo habkay kusoo uu qofku ku bilaabay inuu dabeecadaha yeesho iyo isbedelada aad samayn kartid eed ku wanaajin kartidba marka waxaan rabaa inaad practice garaysid ood isku daydid in mar kasta ood aragtid adigoo naftaada si xun ula hadlaya amaba si xun u criticize garaynaya oo u dhaleecaynaya waxyaabaha qaar aad samaysay ah, skillskaaga awoodahaaga waxyaabaha aanad ku fiicnayn waxaan rabaa inaad si degdega isku daydid inaad hadal fiican naftaada ku tiraahdid soo hadalka negatifkii waxaa laga yaabaa si degdegu ku soo baxay waxaa laga yaabaa marka horeba adigu kamaad warqabin laakiin waad ku baraarugtay oo waxaad aragtay adigoo si xun naftaada ula hadlaya waxaad isku daydaa in aad waxa amaba hadalka aad naftaada ku leedahay iyo sida aad ula hadlayso intaad joojisid naftaada aad si wanaagsan ula hadashid oo wixii laga yaabaa markii hore aad lahayd waxaan kuma fiicnid sidan ma tihid een, maxaad waxaan u qaladay markasta qalad baad samaysaa ee, goormaad san iska bedelaysaa hadallo noocaas haddaad naftaada ku lahayd waxyaabaha amaba hadallada aad naftaada aad ku bedeli karto hadallada aad leedahay tusaalahaan oo kale haddaad qalad samaysay oo naftaada qaladkii ku canaananayso inaad tidhaahdid qaladkaasi wuu iga dhacayso qaladkaasaan sameeyey Em, qaladkaa aan sameeyey umaan fiirsan maybe attentionkayga muu fiicnayn markaan em, tallaabadaa qaaday amaba waqti badan maan gelin si aan uga fikiro tallaabadanaan qaadaya waxay tahay taas micnaheedu wax weeyaan waxaad qiranaysaa amaba aad leedahay wal naftayda iyo qaladaadkaan sameeyo waa qaladadan anigu sameeyey maaha wax aan leeyahay cid kalaa igu sababtay amaba noloshaa igu keentay oo aad aanad adigu victim iyo qofkii dhibanaha ahaa aanad iska dhigayn sidoo kale waxaa laga yaabaa in informationkii aan u baahnaa waxaa laga yaabaa inaanan haysan amaba xirfadii layga baahnaa waxaan ahayd laakiin qof raba inuu barto ah, maybe xirfadda si uuna mistakeskan amaba qaladkan oo kale aanu mar kale u samayn marka waxaa layga baahan yahay in aan tallaabo qaado tallaabada aan qaadayaana ay noqoto in waxaan mistakegan aan sameeyey wixii aan ka bartay waa maxay so wixii so naftaadii ma lihid qalad baad samaysay maxaad qaladkan u samaysay weligaa qalad baad samaysaa sidan baa ta so aduu naftaadii liis umaad qorin aad aad ku canaananaysid amaba aad aad ku dhalaacaynaysay laakiin waxaad leedahay qalad waan sameeyey sow sow marar badan waxaa jirta qofku markuu idhaahdo waxa waan sameeyey qaladkaasi saasuu iiga dhacay aniga oo uu magaranaysaa nolosha iyo dadka kale intuu ka yimaado isagu uu naftiisa uu u qirto inuu qaladkan sameeyey inuu yahay bili aadan oo qaladkani uu ka dhici karo waxyaabaha ugu muhiimsan een mar kasta idinkula talin lahaa waxa weeyaan in markaad aragtid adigoo naftaada canaananaya oo si qaldan ula hadlaya oo negatifa inaad joojisid qiratid amaba sheegtid waxa dhabta ee waa maxay xaaladdan aad ku jirta inaad qalad samayso waa waxa kuu sahlay amaba waa qaabkaad ku baratay in aad maanta waxyaabo badan aad magaranaysaa aad naftaada ka garanaysid marka waxaan rabaa in mentaalitiga amaba habfikirkaaga dhinaca mistakeska amaba qaladaadka uu aad samaysaa iyo habka aad uga fikirto inaad wax ka bedeshid marka waxay isku daydaa qaabka ugu fiican eed naftaada ula hadli kartid inaad ula hadashid inaad naftaada wax wanaagsan ku tidhaahdid inta hore oo dhan qaabkaa fiican ee wanaagsan markuu qofku baranayo inuu naftiisa ula hadlo waxa laga yaabaa qofku inuuna aaminin maskaxdaad waxa laga yaabaa inay isleedahay waxaan waxba kama jiraan waxaanaad isku sheegayso maba tihidba laakiin waa okay inta hore oo dhan waa okay qofku inta hore oo dhan waa okay inuuna 100 aaminin laakiin aaminaadan aan fayoobeyn ee ah waxbaa kaa dhiman amaba waxaan kuma fiicnid maalintii ugu horreysay ama markii ugu horreysay bilaabmaysayba awood may lahayn laakiin maxaa awood u yeelay bayn idhi soo noqnoqoshada iyo inay in badan soo noqnoqoto oo in badan aynu kusoo celcelino ayaa awood u yeeshay marka mar kasta waxaa isku daydaa in sida ugu fiican aad naftaada ula hadashid haddaad aragtid adoo naftaada si fiican ula hadlayn ka soo noqo soo ha sii wadin haddaad nootis garaysay oo aad aragtay inaanad si fiican naftaada ula hadlayn jooji waxaad wadid hadalla fiican naftaada ku dhe waxba marka hore odhan naftaadu yina aaminin laakiin ku celceliyun marka dambe way aaminaysaa waxaad furaysaa dariiqa ah kuu sahlaya in aaminaado fayow oo horumar iyo wanaag iyo xasilooniyo deganaanshiyo noloshaada kusoo kordhiya aad bilowdid inaad dhistid maanta xalqadeenna xidhiidhada nolosha intaasaan kusoo koobayaa waa tababaro amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookga iyo instagram-ka iyo youtube-ka aan ku leeyahay amaal haybe coaching haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha bodkast oo ay tahay markii kuugu horraysay ee aad degaysato waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran youtube channelkayga oo ah amaal haybe coaching in sha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum